بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى العاشر ناقض كطبنات الإعراض jeedsasho waaye can diinillaah allaah diinkiisii xaggiisa laga jeesto tacaalaa sareeye laa yatacallamu ma baranayo qofkii huu diinkii alleh walaa yacmalu kumana dhaqmaayo qofkii bihi diinkii alleh waddaliilu waxaa u daliil ah qowluhu allaah hadalkiisii tacaalaa sareeye waman axad kee adlamu ka dulmo badan miman qof xaggiisii dukira lagu waaniyey biaayaati rabbihi rabbigiisii aayadihiis humma kadib acrada ka jeedsaday canhaa aayaadkii rabbigiisii xaggooda ay laa axada adlamu minhu qof qofkaasi ka dulmo badan ma bujiro dulmiga maraatib uu leeyahaye mid midkaani ka dulmo badan maba jiro wa inna annaka haddaba min almujrimiina kuwa dembiiliyaasha ah xaggoodii muntaqimuuna kuwa ka aarsanaya ayaan nahay buu dhahay allah tabaaraka wa tacaala innaa annaka min almujrimiina mujrimiinta iyo dembiiliyaasha waa jamcu mujrimin mujrimiin dembiiliyaasha xaggoodii muntaqimuun ayaan ahay kuwa ka aarsanaayo oo ka argoosan ayaan ahay bay dhah allah ayuu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala ayib annaaqidkaani waa kii tobanaad inta kale hal dir hal dirsi laga dhigaa insha allahu taala ayaga naftirka walaa farga wax laga bilaabo ilaa waa aliimi ciqaabihi hal dirs waa isagana insha allah berri waa ayib naaqibkii sagaalaad ayaa noo soo dhammaaday markii kaas laga soo hadlay arrimihiisii oo ka mid ah afar qeybood ku saabsan gudihiisii imaanayaan ayaa meeshaani haddana musanifka kii tobnaad uu ku sheegay ee haddana sharxiisii aan gudagalaynaa biidn illaahi albaari naaqilka tobnaad waxaa waaye alicraadu can diin illaahi tacaala laa yatacallamuhu walaa yacmalu bihi waay alicraad min xaysu alcumuum calaa qismayn qora alicraadu min xaysu alcumuumi calaa qismayn الإعراض من حيث العموم على قسمين الإعراض من حيث العموم على قسمين الإعراض المحمود كو الإعراض المحمود الإعراض المحمود الإعراض المحمود وهو الإعراض عن الشر وأهله وعما لا فائدة فيه وهو الإعراض عن الشر وأهله وعما لا فائدة فيه wa huwa alicraadu can ashari cani ashari wa ahlihi wa canmaa laa faaidata fiihi wa can maa wa can maa laa faaidata fiih walahu adilatuhu walahu adilatuhu walahu adilatuhu walahu adilatuhu labo walicraab almadmuum walicraab almadmuumu walicraadu almadmuum walicraad almadmuum wahuwa calaa qismayn wahuwa calaa qismayni wahuwa calaa qismayn wahuwa calaa qismayn kow icraadun mukhrijun can lislaam icraadun مخرج عن الإسلام إعراض مخرج عن الإسلام وهو الإعراض الكلي وهو الإعراض الكلي وهو الإعراض الكلي عن تعلم أصل الدين عن تعلم أصل الدين عن تعلم أصل الدين عن تعلم أصل الدين عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما الذي به يكون المرء مسلما الذي به يكون المرء مسلما الذي به يكون المرء مسلما فهذا كفر فهذا كفر فهذا كفر فهذا كفر ومثل ابن القيم ومثل ابن القيم رحمه الله تعالى ومثل ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الإعراض هذا الإعراض هذا الإعراض فقال ومثل ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الإعراض فقال فقال وأما كفر الإعراض فهو وأما كفر الإعراض فهو وأما كفر الإعراض فهو وأما كفر الإعراض فهو بأن يعرض بسمعه بأن يعرض بأن يعرض ضات بسمعه وقلبه بسمعه باء السين بسمعه وقلبه بسمعه وقلبه عن الرسول فهو بأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول عن الرسول عن الرسول can الrasuuli baasila baasil maxaa laga wadaa xakad ama laa yusadiquhu walaa yukadibuhu laa yusadiquhu walaa yukadibuhu laa yusadiquhu walaa yukadibuhu laa yusadiquhu walaa yukadibuhu faasila faasilada waxaa waaye wow afkiisii ama dabadiisii kor loo aadinayo soo ma waaw yariis ah oo lugtiisii kor loo taagayo waay laa yusadiqu walaa yukadibuhu walaa yucaadiihi walaa yucaadiihi walaa yucaadiihi walaa yucaadiihi walaa yusqi ilaa maa jaa bihi albatta walaa yusqi sad yus ya iyo saad iyo ayn ya walaa yusqi walaa yusqi yus ya saad ayn ya qoodar qoodar mataqaana walaa yusqi ilaa maa jaa bihi albatta walaa yusqi ilaa maa jaa bihi albatta walaa yusqi ilaa maa jaa bihi albattatu albatta tamas madaarij الsaalikiin madaarij الsaalikiin الثاني ده كي لبط الثاني إعراض غير مخرج عن الإسلام إعراض غير مخرج عن الإسلام إعراض غير مخرج عن الإسلام إعراض غير مخرج عن الإسلام وهو الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وهو الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين تفاصيل صاد تفاصيل لام وهو الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين الديني وهو الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام وتفاصيل الأحكام وتفاصيل الأحكام وتفاصيل الأحكام وتفاصيل الأحكام بسبب الكسل بسبب الكسل بسبب الكسل بسبب الكسل بسبب الكسل أو عدم التفرغ لذلك أو عدم أو عدم التفرغ أو عدم التفرغ لذلك أو عدم التفرغ لذلك أو عدم التفرغ لذلك أو عدم التفرغ لذلك فهذا فسق ومعصية فهذا فسق سين فاء يسين يقاف فاء يسين يقاف فسق ومعصية ومعصية ومعصية ومعصية ومراد الشيخ في هذا الناقض هو القسم الأول من من هذا التقسيم ومراد الشيخ في هذا الناقض هو القسم الأول من هذا التقسيم ومراد الشيخ في هذا الناقض هو القسم الأول من هذا التقسيم waxaan dhahnay alciraad naaqidkan waa kii tobanaad waay waana icraad ay ku saabsan yahay icraadkii ayaa waxaa la dhahay si guud ahaan laba loo qiibinayaa alicraadu icraadka min xayثu اljumla ama min xayثu اlcumuum xagga caam caam ahaan markii loo fiirsho calaa qismayn laba qiibood korkooda uu ahaaday si duduub ahaan ah ama si caam ah haddii mar loo fiirsho ee laba qiibooda u qeybsamayaa icraad icraadow icraad matihida markii la yihahdo laba qiibood alicraad almaxmuud jeedsasho oo maxmuud a la maxdiyey maxmuud w waa la maxdiyey waa fiican tahay muxuu yahay kaas haddaba wa huwa kaasna waa alicraadu jeedsasho way cani shari shar dhan xaggeeda laga jeesto wax allaal wixii shara laga jeesto shar in la sameeyey maa la ammaanay mase in laga jeesto in laga jeesto waa idan shar laga jees in laga jeesto waa maxmuud wa ahlihi iyo sharka ahalkiisa iyo wa ahlihi sharka dadkiisi laga jeesto ahlu shar ma lagu darsama mas waa laga jeesama waa laga jeestaa waa laga jeestaa maxmuud waa idan shar dadkeeda waa laga jeestaa lama badiyo wa camaa kii xaggiisa laga jeesto laa faa'iidata fiihi waxba aan ku sugnayn faa'iida ah wixii waxba aan ku sugnayn waa in laga jeesto oo laga taga waay soo ma nebigu muxuu dhahay min xusni islaami ilmari tarkuhumaa laa yani ka tagitaanka maa way ka jeesatan le waa isku mid tusaale ahaan le laga rabaa mooyaane hadda meeshaan kuma jirto marka kaasi waayo midka maxmuudka ah walahu adilatuhu wuxuu leeyahay adilo adilo gaar uu leeyahay oo in laga jeesto sharka adilo ku soo aroortay ayaa jirta in ehelkiisi sharta ehelkiisi laga jeesto ee adilo gaara kusoo aroortay ayaa jirta walaa walaa wacama laa faa'iidata fiihi in laga jeestana adilo gaara kuso aroortay way jirtaan tiba soo ma hadda laakiin ma galayno walow adilatuhu meeshaas dhig adi wuxuu qabaa adiladiisi adiladiisuu qabaa ahe hadda ma rabno waa nagu dheeranayaa waqti midkii labaad alicraab almaxmuud waay ee almadmuum labo maxaa waay alicraadu almadmuum icraad la dhaleeceyey la xaydaareeyey luhuuqay huuq ma taqaanaa xaydaaro waay dhaleecin waay huuqi haydaari dhaleecin isku mid waay waaye madmuum oo icraad oo madmuumun waay la dhaleeciyey wawa calaa qismayni kaasna laba qiibood waaye laba qiibood waaye haye kow icraadun jeesasho oo mukhrijun saarayo can ilislaami islaamka xagkiisa qofkii ka qofka ka saarayo waaye qofkii ku sifoowo islaamkaba waa ka saaraa islaamna xagga isagna xagga waay icraadun jeesasho waay midka koowaad icraadkaasoo mukhrijun bixinaayo qofkii ku sifoobo can ilislaami islaamka xaggiisa ka bixinaayo waay wahuwa kaasina alicraadu jeesasho waay alkuliyu oo guud ah dhamaystiran maxaa laga jeesanaa can tacallumi asli ddiini diinka asalkiisii barashadiisa laga jeesanayaa ogow diinka usuulu leeyahy soo maha usuushii diinka barashadeeda ayaa laga jeesanaya waxaa ka mid ah laa ilaaha ila allah shuruudeedii nawaaqilteedii macanaheedii inuu barto waa ka jeestay kan ma barababa fiiri halas waa halis waay fiiri halis waay can tacallumi asli ddiin alladii diinkaas oo ama asalkaasoo bihi bisababihi asaga sababtiisii yakuunu almar-u qofkii ku noqonayo musliman wixii qofkani muslim ku noqon lahaa barashadiisii haddii oo ka jeesto waayo muxuu qofka muslim ku noqonaa shahaadatu laa ilaaha ila allah ana muxamed rasul soo maa shahaadatenkii way barashadooda ma rabo salaadii way barashadeeda ma rabo wixii qofka muslim ku asiga sababtiisii muslim ku noqon lahaa barashadaad hadduu ka jeesto icraab kaas way mid diinta qofka waa ka baxa fiiri halis way fahuwa ka fahadaa kufrun way kan waa gaalnimo mukhriju min islaam markii la dhahayba ma gaalnimadiis markaas ba la soo ogaaday haddana waa sii waa sii la adk waa la adkaynaya oo waa lasii adkaynaya oo fahadaa kufrun dheh waa gaalnimo qofkii diinka usuushiisii baran waayo waa gaal ma jirta diinta islaamka kuma jirto laa ilaha illa qofkii baran waayo waa gaal macnahii tusinayso shuruudadeedii nawaaqilteedii qofkii baran waayo waa gaal ma jirta halis waay ku dhaqmi waayo waa gaal qof weyna noqdaye hadda ma wax barana ma jirto haddii kuwaan adiga usuulu diin aada garanaynin eber waay bilaasha ufadhiisa mooyaan islaamba muslim ma tihid maxay ku taraysaa marka inaad baratid way laazima kuu tahay wamathala ibnu lqayim wuxuu ku tusaaleeyey hada alicraad icraadkan wuxuu ku tusaaleeyey oo waa tusaaleeyey dhe wamathala waa tusaaleeyey ibnu lqayim raximah llahu tacaala hada kan alicraad ah faqaala wuxuu dhahay wa amaa kufru licraadi icraadka gaalnimadiisi fa huwa kaasi bian yucrida qofka inuu jeesto bisamcihi maqalkiisii wa qalbihi qalbigiisii ku jees ka jeesto xagee ka jeesanayaahay can irasuuli way rasuulka iyo wixii isaga li imaadayba wixii nebi moxamed li imaaday ma dhegaysanaayo qalbigiisii uma raaricinaayo ma baranaayo ma raadinaayo kaas haddaba gaal way fiiri tawxiid waa ku dhalanaye ma haddaa tawxiid baranaynaa eber waay bilaashi way kaas wax maha eber wixii kalena waa baranaa soonkiina waa baranaa salaadiina waa baranaa kuleeyahay zakadii waa baranaa tawxiid ma baranay kule maxaa dha waa ku dhashe laa ilaaha ila allah maxay dhiidaysaa maxay sugaysaan ma garanaya bilaashi u fadhiya kaas eber waay laa yusadiquhu nebi moxamed ma rumaynaayo walaa yukadibu bihi man walaa yukadibuhu ma nebeeninaayo walaa yucaadihi namana coleytimaayo walaa yusqii uma raaricinaayo uma dheg raaricinaayo walaa yusqii uma dheg raaricinaayo ilaa ma kii xaggiisii jaa-a la yimaaday nebiga bihi maaga albata weligeedib way weligeeda uma dheg raaricinaayo waay cilmigii waa la bara dadkii meeshii dadki lagu baraayo ma tagaayo wuu jooga ma faa'iidaysanaayo ma garanayo laa ilaha illa allah wixii diidayso wixii sugayso wixii loo shardinaya wixii burinaya waxba ma garanaayo waa fadhiyaa asaga mana diidaayo waxaan la baranaayo mana tagaayo mana beeninaayo mana rumaynaayo waxbaa lagu bartaa meeshaan ma ogtahay ada isku leey meesha u joogaa kaas maxaa waaye muslim ma aha kaas ma mana garanayo laa ilaha illa allahuna halis waay madarij saalikiin kitaabkiisa la dhahayo mujaladka kooda saas ka dhahay warkaas labo icraadun jeesasho waay gayru mukhrijin aan ka saaraynin qofkii ku sifoobo can ilislaam jeesasho waay laakiin qofkii jeesashadaasi laga helo islaamka kama baxaay icraadun icraad waay midka labaad icraadkaasoo kayru mukhrijin aan ka bixinaynin qofka can ilislaami xaggiisa keeway kaasna wa huwa alicraadu kaas waxaa waaye waa jeesasho can tacallumi tafaasiili addiini diinka tafaasiishiisii barashadeeda ayuu ka jeestay diinka tafaasiishiisii diinka wuxuu leeyahay usuul iyo tafaasiil uu leeyahay tafaasiishiisii masaa-ishiisii baababkiisii abwaabkiisii way badan tahay kuwaas barashadooda ka jeestay wa tafaasiili alaxkaam iyo axkaamta tafaasiisheedoo ka jeestay muxuu ugu jeestay marka bisababi alkasli wahansa dartiisi waay waa wahansanaya hadda darsi ma aadi kare maba aadi kare mashquula igu batay waan waxyaabuu sheegaa cudurdaar aan ahayn bisababi alkasli wahansi dartiisi aw cadami tafaruqi ama faraaqa la-aanteeda lidaalika arrinkaas inuu faraaqo u waayay dartiis u sheegayaa inuu u faaruuq noqdo howshaasi qabto faraago asu u waayay uu sheegana bes waaba ka gaaro waayayba wax le adduunyo ayaa luqunta noo gashay waaba ka gaaro weynay buu kuleeyahay adduunyada yaa luqunta kuu geliyay horta adi adaa isku gelisay wixii ilaahay kugu lahaa waajibkiisana ma baranaysid adduunyada ma u araraysaa risqiga rabbi aa ballanqaaday soo ma laakiin diinkii aa ballanqaaday waajiba kugu yahay inaa barto qofka u ballanqaaday ma laha a sidaas way marka aw cadami tafaruqi faraaq la-aan darteeda ayuu ugu jeestay lidaalika arrinkaasi u faraago u helay la-aanteedii waay faraago u waaye faraago ma helayo ku leeyahay sidaas ama waajibaadka qaar ka mid a ka tegaya muxaramaadka qaar ka mid a waa samaynaya mustaxabaadka qaar ka mid ana waa ka tegaya waxyaabahaas waay fa haadaa kan fisqun waa faasiqnimo dhaaca ka baxid waay wa macsiyatun waan macsiyo kan gaalnimo maha laakiin waa kabiira min alkabaa'ir ay ka mid tahay in diinta tafaasiisheeda la barto ee axkaamtii ama usuuludiin tafaasiisheeda in la barto qofkii ka tago waa caasi waa macsiya wa muraadu sheekhi waajibaad qaar ka mid a qofkan ka tagaya amase culamada qaar rt si kale ku ayaa ku ku tacriifiyeen asag kan dambe ficlu bacd اlmuxaramaat wa tarki bacd mustaxabaat ficlu alicraad ama ficl اlwaajibaat waxyaaba sheeg sheegaan sida qofku wuxuu ka tagayaa garka hee xiiritaankiisii dayn dayntiisii ayuu ka tagaan garkiisi ma daynayo qofkan war garki daa hataabanine waa jarale mar walba waa xiirale waa loo sheegay waa loo naseexeeyey kaas icraadu ku jira soo maa gaalmia marka caasi waay islaantii jilbaab qaado ayaa la dhahay xijaab maba qaadanaysaba waa loo sheegay waa ka tagaysaa gaalmiya caasiyad waay waa caasisay ya way ka jeesatay aayaddii sheegaysay haddii haddii inkirto waaba gaal laakiin waa yeeli doonaahe maba samaysanaysa wixii loo sheegaba waa iska dhaqaajinayle waay qaaban tahay mutabarijaad waay sidaas waa oo kale ay ku tusaaleen iska daa hadda tii hore iska qaado marka kala gaari doontahay wa muraadu sheekhi sheekha ulajeedkiisii fii haada naaqidi naaqidkan dhexdiisii asaga ula jeedo huwa alqism alawal qismiga koowaad way kee icraabka oh kulliga waayo mukhrijan min midla oo min hada taqsiimi taqsiimkan hadda aan qiibinay labadan kan hore ula jeedaa kii hore ma ahana dee madmuumkii ayaa laba u qiibinay soo maa madmuumka midkiisii hore waay mamdu maxamuudka waa ka soo tagnay idan antaasi waxay ku saabsanayday icraadka taqsiimkiisii waay qalanka diyaari intii waxay qor ma badna laakiin ogow ha baqin haye wاlmucriduuna calى ثalaaثaةi aqsaam wاlmucriduun calى ثalaaثaةi aqsaam wاlmucriduun calى ثalaaثaةi aqsaam wاlmucriduuna calى ثalaaثaةi aqsaami wاlmucriduuna calى ثalaaثaةi aqsaam alأwl man acrada bisamcihi wa qalbihi can irasuuli laa yusadiquhu walaa yukadibuhu walaa yuwaaliihi walaa yucaadiihi walaa yusqii ilaa maa jaaa bihi albata fahada kaafirun kufrun akbar ma qorteen man acrada man acrada bisamcihi wa qalbihi can irasuul hadda soo marnay wax u dhub si kale iyadoo loo qiibanayo ibnu qayim tusaalihiisa kuso maray soo maa man acrada bisamcihi wa qalbihi can irasuul man acrada bisamcihi wa qalbihi can irasuul laa yusadiquhu walaa yukadibuhu walaa yuwaaliihi walaa yucaadiihi laa yusadiquhu walaa yukadibuhu walaa yuwaaliihi walaa yucaadiihi walaa laa yusadiquhu walaa yukadibuhu walaa yuwaaliihi walaa yucaadiihi walaa yusqii ilaa maa jaaa bihi albatta walaa yusqii ilaa maa jaaa bihi albatta walaa yusqii ilaa maa jaaa bihi albattata fahada kaafirun kufran akbar فهذا كافر كفرا أكبر فهذا كافر كفرا أكبر فهذا كافر كفرا أكبر لبو من أعرض عن تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام من أعرض عن تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام من أعرض عن تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام من أعرض عن تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام فهذا الإعراض معصية ولا ين- يعد ناقضا من نواقض الإسلام من أعرض عن تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام فهذا الإعراض معصية فهذا الإعراض معصية فهذا الإعراض معصية ولا يعد ناقضا من نواقض الإسلام ولا يعد ناقضا من نواقض الإسلام ولا يعد ناقضا من نواقض الإسلام صدح من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة تقوى وعجزه من كان ضلاله ضاد ويا ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها وعجزه عن الوصول إليها وعجزه عن الوصول صاد عن عن الوصول إليها عن الوصول إليها فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة تقبى الحجة تقبى عليه فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه انتهى سليواي والمعرضون على ثلاثة أقسام dadka jeestay saddex qiibood wa almucriduuna amse walmucriduuna calaa halaathati aqsaam saddex qiibood wa wixii mus oo jeesasho lagu lagu tilmaami karo ama lagu tilmaami karo waa saddex walmucriduuna kuwa jeestay calaa halaathati aqsaami wa kow man qof way acrada jeestay bisamcihi maqalkiisii ku jeestay wa qalbii qalbigiisiiba cani rasuuli rasuulka xaggiisa ka jeestay dheg jalaq aan u sinin waay dheg tahee jalaq aan u sinin jalaq maa la wadaa nebi waay rasuul waay wax kasta ha ahaada bes asiga hortiisaas ku socda hortiisa u socda laa yusadiqu ma jeeda ma rumaynayo walaa yukadibhu mana beeninayo rasuulaad tahay waan ku racay ma dhahayo rasuul ma tiidna ma dhahayo walaa yuwaaliihi mana xidhiidhinayo rasuulkii walaa yucaadihi lamana collaytamaayo walaa yusqii uma dheg raaricinayo ilaa maa kii xaggiisii jaa-ay yima la yimaaday bi nebiga bihi maaga albatta go-onaanba weligiisiiba wixii nebiga la yimaadayna dhegta uma raariciyo mana dhegaysto xadiid ma dhegaysto aayad ma dhegaysto waxba fa haadaa kan kaafirun gaal waay fa haadaa ninkan man caara la dhahay soo maha mankani intaan lagu he- laga helay kaafirun gaal waay kufran akbara gaalnimo weyn waay diinta lagaga baxayo inta io dhikan labo man acrada qofkii jee- min qof jeestay waay can tafaasiili diini diinka tafaati tafaasiishiisii ka jeestay wa tafaasiili alaxkaami iyo axkaamta tafaasiisheedii ka jeestay waay diinka tafaasiis iyo axkaamtiis maxaa laga wadaa tafaasiisheeda soon wuxuu leeyahay he arkaanu leeyahay soo ma qofka markii soomaya maxaa la rabaa marka wixii soonkaasi burinaya inuu barto waajibay ku tahay soo ma xajka qofkii rabana inuu axkaamtiis barto waajibay ku tahay zakada qofkii bixinayana in axkaamteeda barto waajibay ku tahay sidaas way tafaasiishaasi oo kale ma baranaayo kaas waxaa waaye sida soo socotuu noqonaa kaas waa ka jirta inuu bartaba uma socdo barashada ina kitaab aad soo qaadatay keligeed maada hadda haddii aad culimo weydiiso waxay hawshada ay tahay aad waa dhag way watafasiil axkaami fahada kan alicraadu ciraadkan ah macsiyatun waaye ilaahay lagu caasiyey waay macsi waay walaa yucaddu laguma tirinayo naaqidan naaqid min nawaaqid alislaam islaamka nawaaqidiisii ka mid a laguma tirinayo kani naaqid manaha ma aha laakin waa macsiyo wixii salaadaada ku ansaxayso soonkaada ku ansaxayo xajkaada ku ansaxayo ku ansaxayso ku ansaxayo zakadaada ku ansaxayso he inaad baratid waay haddii aad barin waysana caasi aad tahay waxaa laga yaabaa in ibr noqoto salaadaada ibr salaad haddii ibr noqotona tawxiidka halis ku jirba soo ma saddex man qofay kaana ahaaday dalaaluhu baadanimadiisii licadami buluuqi risaalati risaalada soo gaar soo gaarid la-aanteeda noqotay baadanimadiis hagee baadanimadiis noqotay risaaladii aan soo gaarinba ninkaan risaaladii nebi maxamed ma soo gaarinba man qofay kaana ahaaday dalaaluhu baa baadidiisii ama dalaalkiisii ahaaday muxuu ahaadaa muxuu ahaadayaa ahaanayaa licadami buluuqi risaala risaaladii nebi maxamed soo gaaritaankeed waayideedii waay maba soo gaarin ninkan nin lonsan waay nin jeedsan waay xagga ka jeedsan laakiin jeedsashadiisii see ku timaaday ha risaaladii ma soo gaarinba nebi maxamed risaaladiisi ma soo gaarinba wax asaga sharci diin hayaba ma laha waa cajizi iyo cajizigiisii oo ka cajizay cani lwasuuli inuu soo gaaro ilayha risaaladii waa maqlayn laakiin si u ku soo gaaro ayaa u suurtagal weysay ninkaas muxuu noqonaa xukunkiisii ilaahay ma cadaabaayo ilaa xujo ninkaas loo loo xujadiisa xujada looga addaynaya waayo faallaahu alle tacaala sareeye laa yucadibu ma cadaabo axadan qof ilaa bacda iqaamati alxujati calayhi ilaa bacda iqaamati alxujati xujada oogitaankeeda kadib mooyaane caleyhi isaga dushiisii lagu oogay kan dambe ilaa xujada lagaga ogaayo ee ilaahay waa cadaaba lama dhahayo laakiin qofkii maqlay dhegna aan u raaricin waa gaal qofkii ka jeestay tafaasiisha hakaamta hee waa ma waa caasi qofkii weli aan maqlin ama aan soo gaarin si ku soo gaarona u suurtagal waysay kaas muxuu noqonayaa xujadaad lagu oogayaa kadib aa la xukumaya kaas marka xujada lagu oogo haddii kii hore booskiisii maro muxuu noqonaa gaal haddii kii dambe booskiisi mar muxuu noqonayaa caasi tafsiirkaasa lagelina markaas adilina way leedahay aad aada u farac badan intaas ma qorteen matanihi u imaam hadda hal caashiru dhe marka maanta waa yaryahay ishar qoraalkan se ma ahaanayo ma nawaaqidta hoogo waa in wax yar la iftiimay u baahan tahay ugu soo daahna ugu daa ugu daahayna mooyaane wixii aqsaamu tawxiid laga bilaabo insha allahu isoo gaara ka dhici doonta wax yar mooyaane alcaashiru midka tobanaad naaqidka tobanaad alicraado jeesasho waaye can diin illaah ilaahay diinkiisa xaggiisa laga jeesto tacaala sareeye see looga jeesanahe laa yatacalamu qofkii ma baranayo yatacalamu faacilkeedu huwa way huwa niyaa way marka wax la soo maray meesha miyaalanbe aawe huwa huwa huwa mee loo celi soo ma huwa meeshan huwa waa la dhahay sa laa yatacalamu huwa he huwa yaa waaye meeshan wax laga soo damiirkan waxa la yihahdaa aلضمير يعود ها إلى ما يليه وما وإلى ما, لا ما يليق صوما الضمير لما يليه وما يليق أيا قاعد النحوية صوما ضمير ساسوي الضمير هي لما يليه ويحسب كوحي يلو علينا وما يليق وهي أعن تمنه waa la celinaya hadda limaa yaliihi ma hayno maxaan haynaa laakiin mafhuum min kalaami saabiq ha dhahay soo ma he ciraadkaana yaa jeesana qof lay soo ma he qofkii jeestay iska celi adi qof kasta ha ahaadee ma nig ma naag wixii aad ha ahaatee maxaa kaa galay kaasa iskaga celi adi laa yatacalamu ma baranayo qofkii hu diinkii walaa yacmalu kumana dhaqmayo bihi diinkii kuma dhaqmaayo haddii diinkii aan baranaynin aanna ku dhaqmaynin haddii barto aan ku dhaqmaynin dadkana aan baraynin ninkaasi waa ka jeestay diinkii soo maha haddii yahay kee usuulu diini mid ka laabtay waaba aan ka jeestay gaal waayo haddii tafaasiir udiin noqotayna waa caasi tafsiirkeeda saas ugow waddaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisii tacaalaa sareeye waman axad kee adlamu ka dulmo badan waayo ismu tafdiil waayo alaa baabihi waay soo ma ya ka dulmo badan dulmiga waa badan yahy laakiin yaa ka kan ka yaa ka daran waayo waman axadkee adlamu ka dulmo badan miman qof xaggiisii dukira lagu waaniyey lagu wacdiyey loo sheegay maxaa loo sheegay lagu waaniyey biaayaati rabbihi rabbigiisii aayadihiisii jamcu aayatin aayaat kowni iyo sharci labadaba way soo galaysa aayaadka kowni qofkii lagu waaniyo oo kuwaan toobi waayo isagana wax ka dulmo badan malaha aayaatu sharcina qofkii loo sheego lagu waaniyo kuwaan toobi waayo isagana hee waan soo galaya icraabka hadda laakiin meeshaani aayaatu sharci wa maxaa aayaatu sharci inay tahay see ku fahmaynaa alicraad can diin illah lahayba aayaad kowni diin miya maya sharci maaha kowni wayba kaas hadda meeshan waxa laga wada marka aayaadkan sharci waman ahadkee adlamu ka dulmo badan miman qof xaggiisii dukira lagu waaniyey biaayaati rabbihi rabbigiisii aayadihiisii lagu waaniyey oo loo sheegay oo baro la dhahay oo ka faa'iidaysto la dhahay oo lagu wacnay loo sheegay lagu wacdiyey yaa ka dulmo badan uma kadib acrada waay dulmiga goorma imaana icraadka markii imaada waay uma kadib acrada uma maxay ta maxay tahay tartiib soo maha oo markii loo sheegay oo lagu waaniyey oo laga dhaadhacsiiyey kadib acrada waay qaadan waaye la soo dejiyey kitaabkii ilaahay soo dejiyey rasuul soo diray kan waa rasuul kan waa qur-aan tan waa sunno la dhaxay kadib haddana u istaag waaye oo baran waaye waay majeeda yaa ka dulma oo baran waaye tawxiidkii baran waaye waay diintii asuusheeda baran waaye yaa ka dulmo badan waaye uma kadib acrada ka jeestay canhaa aayaadkii xaggoodii waayo ay laa axada adlamu minhu waayo wax asagaasi ka dulmo badan maba jiraanba maba jiraanba dulmigiis maxuu waay ka marka dulmu akbar waa gaal waayo ma jeeda ina anaka u dhahay allaha min almujrimiina mujrimiinta ninkan waa mujrim kii markii alla aayadihiisi lagu waaniyey kadib ka jeestay waa mujrim waay mujrim dembiile mujrim waay haddii mujrim yahayna ha mujrimiinta waa qaban doonaa waan ka aarsanaynaa muxuu kaga aarsana ilahay mujrimiinta waa cadaabay waa naaraya waay halis waay hadday tahay macsiyo ama fisq hadduu yahay taxta kabiirima hadday tahay taxta mashiiati illaahi waay haddii akbarnu yahayna mukhalladun fi naar soo ma naaqigo islaamka waa berinay in anaka min almujrimiina mujrimiinta xaggoodii muntaqimuuna kuwa ka aarsanaayo oo ka aar gudanaayo ayaan nahay buu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala walaa farqa fi jamiici hadihi الnawaaqid bayn alhaazili wاljaadi wاlkhaa'ifi ila almukrah wallahu subxana wa taala aclam